maamulka degmada mahadaya gobolka shabeellada dhexe iyo ku warbiya xaaladooyinka dhanka noolole ee hawajahday bulshada ku nool deegaanka jameeco dariiran oo kumada deegaanada hooseedas degmada sayti qaar kumada bulshada ku nool deegaanka weliba ayoo sheegana in iyo jiraan baahiyo biyar walbarasho la-aan haysata owlaadiyona caafimaad daro
marka alxamdu rabbilcaalamiin haddaad noo timidaani dantiinna haysantay wax ka sheegno annagu dhibka nooga daran waxeelaa meeshaa noogala qoda ceelkiina waa iska qareeri waana iska allaabe marka wax dhibaato kale oo ma jiraan intaasaa jirto inaad waxbarasho noo furtaan inaad heel noo samaysaan intaasba waa idinka baahanna abaar waana haysa anaga sanadkan kula afar sanad lunsooma goosano ilmaayn qaanja haysa oon waa hayaa dhibkaasaa meesha barasho ma leh caafimaad ma leh
gudoomiyaha mahadaya gobolka shabeellada dhexe saalaha axmed ya sheegay in iyo jaraan baahiyo badan wusoona tilmaamay in bulshada deegaanka jameeco aan baahanyin gargaar binihaadinimo
waxaynu joognaa maanta jameeco saacada ka hor waxaynu tagnay diilnaawe oo aynu ka hadalnay saad wada ogsoontihiin haddana waxaan joognaa jameeco waa alxamdulilah inaan mataqaanaa intaas isu marno oo dadka mas-uuliyadda naga saareeday oo mataqaanaa madaxweyne cali cabdulahi cali xuseen cali buutlaawe gudoomiyaha gobolka dhammaan ay noo idmadeen inaan u khidmayno inaan maanta aan soo booqanno annagoo mataqaanaa xaaladda u kuurgelayno waa arrin aad iyo aad noo farxad gelinayso nala dhiirigelinayso meeshaan waxaa ka jiro waxaan hadda intii kusoo koobi kara ma ahan baahiyo badanaa ka jiro ma karto madaxda ugu sarrayso mataqaanaa dowladda federaalka ama statetka ima karto waa amni waa alxamdulilah intaas markaan uga gudbo dhanka amniga waxa waaye waxaa jiro ayadana baahiyo badanaa jiro dadkaani ma heestaan biyo nadiifa ma heestaan mataqaanaa sad ceelashii biyaha laga cabi jiraan ma jiraan oo waa biyo la-aan magaaladan aynu joogno baaxadda leh waa mataqaanaa iskuul la-aan dhanka waxbarashada waa caafimaad la-aan waxamsi adahu ku yaalla ma jiraan waxay u baahan yihiin gargaar degdega sidii tii hore aan baaqa ugu jirnana waxaan baaq u diraynaa iyo codsi in gargaar degdega lala soo gaaro oo loo soo gurmado oo mataqaanaa ummadda wax haysato ay mataqaanaa si degdega ay wax ula soo gaarto waxaan mataqaanaa awalan u dirayaa codsigayga koowaad madaxweynaha federaalka mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka golaha dowladda oo idil waxaan baaq u dirayaa mataqaanaa madaxweyne cali cabdulahi xuseen cali guudlaawe madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka axmed meyre makaraan axmafaal waxaan baaqu dirayaa mataqaanaa wasaaradda hay-adda maaraynta masiibooyinka waxaan baaqu dirayaa inay la soo gaaraan ummaddan dhibaataysan oo tabaalaysan oo mas-uuliyaddu ay naga wada saaran tahay sidii loogu gurmo lahay loogu gargaari lahay waxaan baaqu dirayaa w f b unisef hay-adaha waxa bixiyo dhan oo idin hay-adaha gobolka isteedka hirshabeelle ka howlgaloo dhammaantood aan ugu baaqayaa ama codsi u jeedinayaa inay mataqaanaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay ula soo gaaraan gargaar bini'aadannimo waxaan rajaynayaana codsigayna iyo baaqayna reer jameeca markaynu nahay in madaxweynaha gobolka oo mataqaanaa si deg dega uga jawaabi dooyo bulshadiisa weligiisba asigaa u nuglaay